ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay kadib qarax ka dhashay haanta gaaska cunnada lagu kariyo qofka dhinta ayaa la sheegay inay ahayd haweeney dhacdadan ayaa lasoo tebiyey duhurnimada maanta waxayna ka dhacday dhismaha ibgorowan ee ku yaala waddada labay tobnaad ee xaafadda isliya ee deegaanka kamakunji ee magaalada nairobi saddex qof oo kale ayay dhaawacyo soo gaareen sidoo kale gaaska ayaa burbur u geystay qeybo ka mid ah dhismaha gurigaasi dhacdadan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey sarkaalka taliska qaybta booliiska osbidga ee xaafadda burburu ee magaalada nairobi francis kamau asanteni sana kwa majina mi naitwa francis kamau ndio ospd wa eria hii ya isili ambayo inakava area mpaka ambayo ni hedikota yake iko buruburu Uh, siku ya leo kuanzia kama saa tisa uh, kulikuwa na incident hii ambaye imefanyika, mnaona tuko hapa, ambaye palikuwa na mlipuko uh, mwanzo hatukujua ni mlipuko wa nini, lakini tumeita timu zetu ambazo zi, ziko na maexpert ya kujua ni kitu gani imesababisha mlipuko, na baada ya uchunguzi uh, tumeona kuwa kuna gas, mtungi ya gas ilikuwa na leakage ilitoa hiyo gas na tuna suspect pengine wakati walihakisha kibiriti, hiyo mlipuko ndio lilipua hiyo nyumba yote na, na vitu zingine za nyumba ambazo zi, ziliharibika. Saa hizi tunasikitika kusema iko mtu mmoja amefariki na hakukufa exactly kwa sababu ya mlipuko immediate impact. Nafikiri wakati ya kutoroka ndio hapo aligongwa na kitu na akakufa na watatu wako hospitali. Asante. Kwa hivyo mwambie watu yote ni mlipuko ya gas. Hiyo speculation ya kusema ni, ni bom, hakuna kitu kama hiyo. Asanteni sana.
sidoo kale waxaa arrintan ka hadlay cabdifataax oo ka mid ah maamulayaasha shirkadaha dhisa dhismayaasha bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdifataax cali xasan oo ka mid ah odayaashii ibgaaro real estate waxaan caddaynaynaa sida dawladdu ay caddaysay ilaamaha baaritaanka amniga wuxuu guriga ka dhacay inuu ahaa gaas gaas qarxay gaaskaas ayaa keenay maaragtay derbiga inuu wax yar dumo hawsha marka sidaas ayay ahaatay dadku haisdejiyeen wax burobuleyna ma jiraan xaaladduna waa caadi ilaa iyo hadda alxamdulilah dhimashadana hal gabar oo dhagax ku dhacay weeye laakiin ilaamaha amniga ayaa xaqiijiyay arrintaas saar hantiyadeeda ma jiraan shacabka waxaan u jeedinayaa baaqa ah oo beenta ah oo la faafinayo oo la leeyahay qarax baa dhacay iyo guri kaloo baa dumay iyo waxaas waxba kama jiraan guri dumana ma lahan qarax dhacana ma lahana gaas bay ahayd arrintiina waa la xalliyey alxamdulilah maxamed axmed khaliif warbaahinta sta nairobi